ciidamada booliska ee maamulka somalilan ee magaalada garowe ayaa waxay xabsiga dhigeen wariye ka tirsan shabkada wararka ee layihahdo borama news waxaana wariyahaasi lagu magacaaba maxamed cumar jaray wariye maxamed cumar ayaa waxaa loo haystaa su-aalo uu weydiiyey dad ku nool magaalada booramo oo ku aadan in dadku ay kala sheegaan heesta astaanta u ah qaranka soomaaliya iyo kuwa loo sameeyey maamulka somalilan dadka su-aalaha si la weydiiyey ayaa dhammaan waxa ay garan waayeen heesta astaanta u ah maamulka somalilan iyagoo badankood qaaday heesta astaanta u ah qaranka soomaaliyeed ee ah soomaaliyay toosa waxaana arrintaasi ay carab ka dhex dhalisay gudaha maamulka somalilan wariye maxamed cumar jarxa ayaa markii magaalada boorama uu dadka su-aalaha ku weydiinayay waxa uu wareysigiisa u dhacay qaabkan
ku luuqaysato heestaas oo inta aad ka garanayso heesta soomaaliya soomaaliya tooso tooso isku diirsaday cabarkiina tag taageera taageera weligii maxaa gacanta ku weyna ugu horreyn magacaaga saddexan iyo taytalkaaga heesta calanka somalilan ma taqaan calanka soomaaliya somaliland calanka somaliland sahal sahal uma sii aqaano laakiin calanka soomaaliyada ciyaarta waxaa lagu haajiya soomaaliya toosoo toosoo isku tiirsadee tagtarane taageero weligiine maxamed ayaa xergiisa waxaa amray wasiirka amniga ee maamulka somalilan isagoo ku amray in maxamed la xiro maxamed ayaa iminka waxa uu ku xiran yahay magaalada boorama waxaana xergiisa kulmiyo uga warbixiyey wariye jaamac xuseen jaamac oo isna ka howlgala magaalada boorama isaga oo sheegay in maxamed iyo qaar ka mida dadkii heesta astaanta u ah qaranka soomaaliyeed qaaday in xabsiga la dhigay welina waxaa socda su-aalo weydiin ku aadan arrinkaasi maxamed cumar jaray wuxuu ahaa saxafi madax bannaan kana tirsanaa shabakada wararka caalamiga ee boorama news waxa uu waday barnaamij maalmahan loogu magacdaray kadiis oo shabakadaas diyaarisay kaas oo ahaa inuu dadka su-aalo weydiiyo su-aalahaas oo badankooga ay ku jirtay su-aalo sida caadiyanka iska dhaqana balse xadhigiisa waxay daba socotaa su-aal calanka soomaaliya ay dadkii uu weydiinayay ay qaadeen isaga iyo waxaa sidaas lagu soo xidhay dhowr qof oo iyagu ka jawaabay su-aashaas oo calankii soomaaliya qaaday heesta calanka soomaaliya maxaad u weydiisay meeshan waxaa la dhahdaa waa somalilan inaad weydiiso calanka astaanta somalilan ayaa loo baahnaa wax sidaasa wuu xidhan yahay mar dhaweyd baan ka yimid wuxuuna ii sheegay inuu xadhigiisan uu amar kusoo bixiyey wasiirka amniga somalilan kolley markii way iska jirtaa tan oo kale markastana waa ku caan inay xukuumaddu xaqiiqada dhabtaa soo gudbisaa bas cadiga inay ay muxuu ahaa ay soo xidho xiliyada sidan oo kale ah haa laba qof baa jiro imanka saldhigga dhexe ee boorama aan kusoo arkay goor dhaweyd oon maxamed cumar jiray ku booqday saldhigga dhexe ee magaalada boorama dhanka kale warar ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylice oo isna sidoo kale uu bixiyey amarka ah in lasoo xiray wariye maxamed cumar jaamac oo sida uu sheegay dadka afkooda ka qabtay heesta astaanta u ah maamulka somalilan waxaana sidoo kale uu sheegay tani inay tahay qadaf xoogan oo meel kaga dhac ku ah maamulka somalilan jiritaankiisa